halkani waa xorne peace price daily news ee podcast show kusoo dhowaada ee, barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno ee, dhaqamada lidka ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida ee shakhsiyaad gaara ay ka dhexwadaan baraha bulshada waxaa barnaamijkan idinla socodsiinaya anigoo ah mukhtaar bashiir aadan marka hore waxaan leeyahay allaha laga baqo oo dhaqamada lidka ku ah ee diinteenna wanaagsan iyo dhaqankeenna suuban aynu ilaashanno hana laga feejignaado waan idin salaamay ee, asxaabta buqaaliga ah ee dhammaantiin ee, duhur wanaagsan marka hore ee, baryahan dambe waxaa xusid mudan in noocyada kala duwan ee baraha bulshada ay jiraan ee, dad si xun u isticmaalaya ama ay kusoo badanayaan shakhsiyaadka sida dhaqan xumada ah u isticmaalaya ee doonaya inay jiilka iyo dhallinyarada mustaqbalka iyo dhaqanka suuban ay kaga ciyaaraan marka walaalayaal ha laga feejignaado ee, shakhsiyaadkan sida cad ee ugu soo duulay inay jiilka dhaqanka ka lumiyaan ee, inagu waxaan nahay ee, dad soomaali ah Ee, soomaaliduna boqolkiiba boqol waa dad islaam ah oo ka awow ka awow ee, ku dhashay diinta islaamka lehna dhaqan iyo anshax aada u wanaagsan marka walaalayaal dhallinyarada aadka u yaryar waa in aygu ee, waanada iyo waxsheega mar walba aynu la garab taagnaano maxaa yeelay ee, shaqsigu wuxuu qabasho la yahay inta aad isku fikirka iyo mabda adiin balse mar hadduu uu dhaqan kale iyo mabda kale oo aada foolxun qaato suuragal ma noqonayso inuu maqlo fikirkaaga tusaale ahaan haddaan usoo qaato ee, maalin dhaweyd waxaa sharciga la horgeeyey ee, laba wiil oo soomaali ah oo si aada u foolxun u isticmaalayay ee, baraha bulshada gaar ahaan ee, tiktoka Ee, labadan wiil ayaa ma garanaysaay muddooyin xogow ah ee ku noolaa ee, jigjiga meel ka mid ah marka mid ayaa iska dhigayey nin midna wuxuu iska dhigayey dumar isagoo xidha xidhay dharka dumarka marka midna naag buu jilay midna nin buu jilay si waxyaabaha hadda aanan xusi karin oo aada u qaabdaran ayay ka muujiyeen baraha bulshada marka ee, dhalinyaro badan ayaa ku dadaashay oo dabagal ku samaysay kadibna mid ayaa la qabtay kii kale oo si loogu rataagnaa waa la qabtay marka dhaqamadaas aadka u foolxun waa in ma garanaysaay haddaynu soomaali nahay inaynu ka fu- ka fiijignaano ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun Ee, waxaasi waa dhaqan aada u foolxun mana ahan dhaqan horay loogu yaqaanay bulshada soomaalida ah waa inaynu gacmaha isqabsano oo aanu istaagno ilaashanno dhaqankeenna iyo diinteenna suuban dhallinyarada soo korayana aynun waanada iyo waxsheega u badino waxaa xusid mudan in ay dadka soomaalidu yihiin dadka ugu dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan meel walba oo ay dunida ay ku nool yihiin marka walaalayaal arrintani wax sahlan ma aha waa inaynu dhaqankeenna iyo diinteenna iyo anshaxeenna wanaagsan ee lagu soo duulay waa inaynu ilaashano soomaalidu waa bulsho boqolkiiba boqol islaam ah oo lagu yaqaano dhaqan suuban iyo akhlaaq wanaagsan war allaha laga cabsado ee dhaqamada noocan oo kale ah ma ahan dhaqan lagu yaqaano bulshada soomaaliyeed ee, waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ay ubadkooda yaryar ee soo koraya ay aada oola socdaan islamarkaana ee, tarbiyadda diinta iyo dhaqankooda ay aada magaranaysaa ay ugu dadaalaan maxaa yeelay ee, ilmuhu inta uunan korin uuna weynaanin aqliga badanoo ku filan ma laha dhaqankii diintihiin waxba kama karanayo marka waa la duufsanaya Ee, qormadan ama tusmadan afartanaad oo aanu kaga hadlayno ee, dhaqamada lidka ku ah diinta islaamka waa arrin hordhac u ah ayaan dhawey labadii weli ee dhaqanka qoosha cun ee lidka ku adduunka islaamka ka sameynaysay ee baraha bulshada gaar ahaan barta tigtooka ee midna nin iska dhigayey midna naag iska dhigayey marka waxaan uga goleeyahay si dhallinyaradu iyo jiilku aanan dhaqanka iyo diinta aad magaranaysaay looga bi'inin maxaa yeelay ilmaha waxaad magaranaysaay isku fikir iyo isku mabda tihiin ama uu ku maqli karayaa inta uu kuu muuqdo laakiin haddii fikir kale uu cantuugo ama maskaxdiisa ugu shugo ilmahaasi ma noqonayo mid aad ma garanaysaa fikirkaaga maqlaya ama aad wax ka bedeli karto marka barnaamijkan waa mid muhiim ah oo aanu ma garanaysaa wax ugu sheegayno kuna waaninayno waalidiinta iyo ubadka iyo jiilka yaryar ee soo koraya marka gaar ahaan waxaan la hadlayno waxa weeyaan waalidiinta iyo macallimiinta dhallinyarada ma garanaysaay wax qora ee baraha bulshada noocyada kala duwan ee baraha bulshada isticmaala inay hoos u fiiriyaan mar walbana la socdaan shakhsiyaadka ay ku arkaan dhaqamada noocan oo kaleeta ah marka inay wargeliyaan hay-adaha ma garanaysaay amniga si sharciga loo horgeeyo maxaa yeele annagu waxaan nahay dad islaam ah soomaali ah haddana waa boqolkiiba boqol islaam ah leh dhaqan suuban iyo diin wanaagsan falalka noocaas oo kaleeta ah waa wax aad looga xishoodo waana wax guud ahaan saameynaya ceebna ku ah dhaqankeena soo jireenka ah marka waxaan leeyahay oon ku celcelinayaa weliba dhallinyarada ma garanaysaa baraha bulshada noocyada kala duwan isticmaala ee actifistayaasha ah haddaba ma garanaysaa doorka lixaad kale ka qaatay in labadaas dhaqanxumada ka waday labada weli dhaqanxumada ka waday baraha bulshada ka qayb qaatay qabashadooda in haddana ay sii laba jibaaraan dadaalkooda oo ay mar walba iyo goor walba iyo goob walbay ku sugan yihiin inay u istaagaan ilaalinta dhaqanka iyo badbaadada jiilka maxaa yeelay labadaasi iminka waxaa la dhihi waa laba soomaali ah waxaa la yidhi maamaha soomaali ayaa tiraahdo dhawaqna meel dhow dhagaxna meel dhow baa la yidhi dhawaqna meel fog macnaha waxaa loo qaadanayaa soomaalidu dee waa dad dhaqan xun yihiin marka waxaa weeyaan labadooda annagu waxna ma yeelayaan waa laba ruux laakiin ficilka ay samaynayaan ayaa ah mid si guud u saameynaya bulshada ay ka soo jeedaan marka waxaan aada ugu mahad celinaynaa hay-adaha midageliyadu doorka fiican ka qaatay sharcigana horgeeyey labadaas wiil ee dhaqanxumada waday waxaan sidoo kale aan u mahad celinaynaa dhallinyarada magaranaysaa iyo suxufiyiinta kala duwan doorka muhiimka ah ka qaatay in labadaas wiil ee anshaxumada waday tagtooka ka sameyn midna naagta iska dhigay midna iska dhigay soo qabtay waad mahadsantihiin qormadan ama tusmadan afartanaad ee aanu kaga hadlaynay dhaqamada lidka ku ah diinta islaamka dhaqamada foosha xun ee lidka ku ah diinta islaamka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah mukhtaar bashiir aadan waad mahadsantihiin tan iyo intaan dib u kulmi doono door wanaagsan